alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm calaa muxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin in sha allahu tacaala waxaanu bilaabi doonaa kitaabka la yidhaahdo sharxu sunna lilimaami اlmusani kitaabkani waa kitaab runtii markii xajmigiisa la eego waa kitaab aad iyo aad u kooban ay dhici karto muddo aada u kooban ama hal majlis oo kaleeto in lagu akriyo laakiin xaqiiqadiisu waxay tahay mowduuc aada iyo aada u ballaaran ayuu ka hadlayaa shiikhu oo culimmada in badanna ay kaga horreysay in badanna ay kaga dambeysay kitaabkan sharxu sunna ayaa shiikhu ku magacaabay sharxu sunna waxaa laga wadaa waa sharxu caqiidati ahli الsunnati waاljamaaca ahlusunna waljamaaca muctaqadka ay aaminsan yihiin qadiiman wa xadiidan ayuu ku sharxayaa isagoo si kooban u sharxaya marka masaa-ishii caqiidada ahlu sunnuhu ay aaminsanaayeen oo ahlu bidicu ay kaga weecdeen ayuu si kooban shiikhu u sheegaya qawaaciddiisii shiikha sidaan ogsoonnahayba waa macruuf waalmucarafu laa yucaraf waa ardaygii imaamu shaafici raximah اllahu caza wajal shiikhu geeri dhalashadiisu waxay ahayd boqol shan iyo toddobaatankii dhimashadiisuna waxay ahayd laba boqol afar iyo lixdankii dhowr iyo siddeetan sano ayuu ku dhintay shiikhu waa shiikha madhabka imaamu shaafici aad iyo aad u nashriyo weeye aad iyo aad madhabka imaamu shaafici markii shiikhu dhintay ninka aad iyo aad u nashriye weeye oo yani aqtaaru lcaalam alislaami gaarsiiyey kitaabka umka ah oo imaamu shaafici raximahu llahu markii uu yimid waddanka masar markuu ku soo wareegay oo xagga iyo baqdaad iyo ciraaq u ka soo wareegay kitaabka layaha umka ayuu qoray shiikhu kutubtii ka horreysay sida alxuja oo kaleeto lama hayo waa qowlkii qadiimka ahaa weeye yani fii butuuni kutub in lagu arka mooye lakiin isagoo mualafa lama hayo madhabkii shiikha qadiimka ahaa laakiin madhabkiisii jadiidka ahaa waa kitaabka umka ayuu ku qoran yahay kitaabka marka umka ayaa shiikhu ikhtisaariyey wuxuu ku magacaabay almukhtasar kitaabka marka mukhtasarka ayaa caalam lislaami min beledin ilaa beled ayuu aad iyo aad ugu baah culimo aad iyo aad u fara badanna kitaabka ayay sharxeen in badanoo ka midiina adiladii uu ku qotomay ayay qoreen oo axaadiidtii ah culimmada sharaxday kitaabka mukhtasarka ah waxaa ka mid a kitaabka aad iyo aad u weyn oo madbuuca ah oo alqaadi alimaam marwardi uu qoray oo ku magacaabay alxaawi kitaab aad iyo aad u ballaaran ah oo madaahibu ahlicilmi uu ku sharxayo waxaa ka mid ah kitaabka imaam alxaramayn annihaaya fii diraayati اlmadhab oo asaguna labaatan mujalad iyo dheeraad ah waxaa ka mid ah kitaabka uu leeyahay alqaadi abuطayib الطabari isaguna waxa weeyaan waxa la yihah tacliiqaة اlkubraa mar aan fogeyn ayuu soo baxay saddexdaa kitaab baa ka mid a kutubta kitaabkaa sharaxday aad iyo aad bayna u fara badan yihin culamada sharaxday aad bay u badan yihiin wax lahayo iyo waxaan lahaynba culimmada u khidmaysay kitaabkaas oo adilada uu ku qotomo iyo masaa-ishiisa yacni ta'siiliyey waxaa ugu muhiimsan kitaabka la yidhahdo assunan alkubraa ama assunan alkabiir lilxaafid albayhaqi waa calaa tartiibi mukhtasar ilmusani ayuu ku tartiibsan yahay almuhim mowduuceenna markaanu dib ugu soo laabanno sidaanu sheegnayba kitaabkani waa kitaab caqiide ah caqiidada kitaabkan shiikhu uu ku qoray waa caqiidada imaamu shaafici raximah ullah caqiidada imaamu shaafici ayuu si kooban u sheegayaa caqiidadaa shiikhu wuxuu ka qaatay waa imaamu shaafici imaamu shaaficina wuxuu ka qaatay culimmadii uu la kulmay sida imaamu maalik imaamu daari ilhijra sufyaan ibnu cuyayna ragga raggaasu ay ka mid yihiin ayay ka soo naqliyeen imaamu maalik iyo ibnu cuyeynana imaamu maalikna ayuu ka soo naqliyey imaamu zuhri iyo culimmada isku dabaqada ahayn taabiciinta ayuu ka soo naqliyey zuhri iyo taabiciinta iyay ka soo naqliyeen saxaabatu rasuulillaahi ridwaan ullaahi calayh waana dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu aad iyo aad ugu ammaanay waa saxaabadee iyo ciddii wanaagga ku raacday ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar waxaad tihiin kuntum khayra ummah waxaad tihiin ummad la soo saaray ummadda ugu khayr ka badan khayryadaas maxay ku muteen ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar macruufka ay farayaan maxaa ugu horeeya qowlu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu ullah taxqiiqu tawxiid baa ugu horeeya marka waxa weeyaan alamru bilmacruuf wuxuu ka soo bilaabanaya taxqiiqu tawxiid ilaa laga soo gaara imaadat lada can ariiq walidalika waa ka xadiidka saxiixa nabigu ku ohanaya alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aw bidcun wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaadat lada can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan yani iimaanku wuxuu ka kooban yahay maadaama waxyuu kor ka soo degay kor uu ka soo degay looxul maxfuud ilahay uu ka keenay yani waxa weyan waxaa laga soo qaadaya cala sadxi waxaa saaran tawxiidki baa ka soo bilaabanaya ilaa taxtiga marka la yimaado maxaa imaanaya darajada ugu hooseysa maxay tahay imaanatu lada can ariiq islaamku marka intaasuu ka kooban yahay ama iimaanku intaasuu ka kooban yahay marka masaaisha marka waxa weeyaan shareecada dhammaanteed ama ha noqoto caqiidada oo kitaabkanu ka mid yahay ama ha noqoto masaaisha shareecada fikiyaadka ama akhlaaqiyaadkii islaamka dhammaantiis cidda looga dambeeya waayo marka nebiga laga soo gudbo waa saxaabatu rasuulillaah ridwaan ullahi calayhim walidaalika ilaahay muxuu ku ammaanay kuntum khayra ummatin yaa lala khitaabayaa waa saxaabatu rasuulillaah kuwaabaa laga soo qaaday caqiidadan ayagu yay ka soo qaadeen nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala markii nabiga geeridiisu soo dhoweyd alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina diinkaas dhammaystirmay oo ilaahay ummadda uu ku goladaysanayo maxaa ugu horeeya caqiidada ugu horeysa kow caqiidada ah walidaalika saddex iyo labaatankii sano ee islaamka waxyigu uu soo degayey saddex iyo toban sano ee nebigu uu joogay magaalada maka iyo dawaaxideeda waxaa waxyigu ku saabsanaa aqlabkiisu caqiidadii tawxiidkay ahayd tobankii sano ee nebigu u haajiray iyo saxaabadu magaalada madiina ayaa fikiyaadkii iyo akhlaaqiyaadkii badankoodu ay soo degeen marka waxa weeyaan islaamkana waxaa ugu horeeya caqiidada sida maarata ka muuqataba waxyiga siiradiisa sida ka muuqata maadaama saddex iyo toban sano taargadku u ahaa caqiidada qofku markay caqiidadiisu dhisanto oo caqiidadiisu ay noqoto caqiidadii nebiga saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciinta a'imat lhuda sida imaamu shaafici imaamu maalik axmed bnu xambal iyo culimmadii ay isku dabaqaadka ahaayeen laga soo gaaro waa quruun mufadala waa quruunta nebigu uu aad iyo aad u ammaanay oo uu yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluwnahum uma aladiina yaluwnahum yacni saddex jeer baa nebigu ku soo celiyey khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluwnahum uma aladiina yaluwnahum saddexdaa qarni waa quruunu mufadala waxa weeyaan waa qarnigii nebiga iyo saxaabadu ay joogeen qarnigii taabiciinta qarnigii atbaacu taabiciinta ilaa a'imatulhuda laga soo gaaray imaamu axmed ibnu xambal imaamu shaafici iyo culimmada isku wakhtiga ahaayeen quruuntaas ayaa diinka xaqaa matalayay wixii ayagu ay diin u yiqiineen ayaa diin ah ama ha noqoto caqiido ama fikiyaad ha noqoto ama akhlaaqiyaad ha noqoto wixii ay intaas oo qarni aysan diin u aqoonna waa waxyaalaha muxdathaadka ah ee nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam uu aad iyo uga digay ee nebigu uu yidhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radd marka waxa weeyaan kitaabkan iyo kutubta la mid ah culimmadu sababta ay u qoreen waxay tahay wakhtigii horeeto ee nebigu noolaa bidca ma jirin waxaa jiray mu'miniin munaafiqiin kufaar aan islaamkaba soo gelin ummaddu intaasay ahayd walidaalika ilaahay qur-aanka muxuu ku odhanayaa ina diina cind allahi alislaam dadku muslimiin bay ahaayeen dad hoggaansamay ee nebiga waddadiisii qaaday iyo dad diidan bay ahaayeen markii ay soo baxeen dad iimaan sheeganaya ee isla markaa waxa weeyaan tubtii nebigu uu dadka ku toosiyey aanan ku toosnayn ayaa culummadu kutubtaan qoreen yaa ugu horreeyey dadka ka inxiraafay manhajkii nebiga sala allahu calayh waali wasalam alkhawaarij baa ugu horreeyey awalu bidcatin xadatat fi lislaam waa bidcatu lkhawaarij bay ahayd nebiguna waa sheegay axaadiista khawaarijta ku soo aroortana waa axaadiis mutawaatira oo aad iyo aad u fara badan aad iyo aad u fara badan weeye nebigu sala allahu alay slam maadaama uu ku bishaareeyey dadkaas maadaama nebigu uu ka digay baan dhihi lahaa dadka noocaas inay soo bixi doonaan oo waxyaalihii qaybiyaadka nebigu uu ka hadlaya ay ka mid ahayd waxay soo baxeen oo la arkay wakhtigii abubakar iyo cumar intay dhinteen khilaafada cuhmaan ibnu cafaan uu hayey waana qoladii dishay intay masar ka soo duulaan iyagoo qabaa'il badana ayay cuhmaan ibnu cafaan dileen kabacdina waxay aad u baaheen khilaafadii caliy ibnu abi aalib bay aad iyo aad u baaheen qolada ku xigta waxay ahaan shiica qadariyadii jahmiyadii kuwayo waaba raacay mushabihadii marka firaqda daallada markay soo baxeen ayaa tafriiqan bayna ahli sunnati waljamaaca kitaabkan kutubta uu ka mid yahay ayay qoreen culimmadu oo ay ku kala hufayaan dariiqii nebiga maxaa ah maxaa dariiqii nebiga ka weecday sidaabaa kutubta loo qoray walidaalika culimmadu waxay ku magacaabaan kitaabkan iyo kutubta la midka ah alfiqhu lakbar waana mida nebigu yihi sal allahu alayh wali slm fi xadiid mutafaq bal xadiiu mutawaatir ee xadiidka uu warinaya mucaawiya ibn abi sufyaan nebiga uu ka warinaya man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin wainama ana qaasimu wallahu yucطi walan tazaala hadihi اlummatu qaa'imata cala amriha laa yaduruhum man khaalafahum xata yaأtiya amr اllah xadiidkan ardada yaryar ee safiinaha loo bilaabayo safiinaha yani waxa darafkiisa hore ku qoran yahay qof kasta oo dalabulcilmi u fadhiistay xadiidkan wuu xifdisan yahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin bal eeg nebiga sala allahu calayh waalih wasalam khasaa'istiisii waxaa ka mid ahayd hadal yar oo kooban ayaa ka soo baxaya oo diinkii dhammaantiis u ku soo koobayo khayr oo dhan u ku soo koobayo nebigu muxuu yidhi qofka ilaahay khayr uula doono rag iyo dumarba qarni kasta uu yimaado wakhti kasta uu yimaado midab kasta uu leeyahay waa qofka diinka uu fahamsiiyo nebigu ma dhihin qofka ilaahay khayr uula doono waa qofka maal badan la siiyo waa qofka madaxweyne laga dhigo waa qofka taajir noqda waa qofka ilmo badan yeesha ma dhihin nebigu sacaadadii muxuu nebigu kusoo aruuriyey adduun iyo aakhiraba qofka liibaantiisa muxuu kusoo aruuriyey alfiqhu fi ddiin barashada diinka la barto barashada diinka la barto iyo diinka in la fahmo labay kale yihiin labay kale yihiin diinka barashadiisa diinkuna waa kitaabka iyo sunada waa kitaabka qur-aanka iyo xadiidka nebiga sala allahu alay slam iyo wixii lagala soo baxay marka kitaabka qur-aanka iyo axaadiidta nebiga iyo mustabadaadkooda in la barto muslimkuna waa bartay gaaladuna waa baran kartaa waa macruuf soomaalidu waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid inay u haystaan gaaladu inaysan diinka baran karin way barteen bal intay barteen ayay waxay ku talagaleen siday adduunyada dadka uga hormareen inay dadka ducafaaulmuslimiin ay ka dhaadhiciyaan diinkana dadka inay kaga horeeyaan walidaalika nimanka mustashriqiinta la yidhaahdo wakhtiyaashii muslimiintu inxitaadku ku dhacay ee caalamulislaami la gumaysanayey waxay soo direen yurubiyaanka iyo amerikaanka waxay soo direen bicihaad aad iyo aad u tiro badan dad badan oo soo xeraystay oo xer loo haystay xarameynkay yimaadeen xarameynkay ka dhigan jireen yani labada xaram ayay duruusta ka dhigan jireen tafsiirka iyo xadiidka iyo luqawiyaadka intaba ashar bay imaan jireen ayagoo maarata fulaan fulaan oo wada asmaadii islaamiga wata gaalana ah heer waxay gaareen ay ayagu axaadiidtii ay macaajim u sameeyaan sida mucjam mufaris kitaabka la yidhaahdo waa kitaab toddoba mujalad ah oo axaadiidta madbuuc ah oo dhan ay ku taallo ma fahamta marka waxa weye qofka aan aqoon diinta u lahayn wuxuu moodayaa gaaladu inaysan wacyi diinta u lahayn wacyi waa u leeyihin lakiin ma rumaysna ma rumaysna marka barashada diinka la barto iyo in la fahmo labay kala taha fahamka maxaa laga wadaa markaad cilmiga baratid inaad ku dhaqantid hada huwa alfiqhu fi ddiin marka nebigu leeyahay man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin lagama wado kitaabka safiinaha la ii laqbeeyey wadaad baa ii laqbeeyey arbaciinkii baa la ii laqbeeyey minhaaju taalibiinkii baan akhristay abujamrihi baan akhristay saxiixulbukhaari baan akhristay lagama wado waxaa laga wadaa markaad baratid walow arbaciinkaba ha noqoto inama alcamaalu biniyaadiba ha noqdo inaad ku dhaqantid tabiiq tadbiiqan tadbiiq camali ah waayo nebiga sala allahu alayh ali wasalam saxaabada markuu salaada baray intay tahay markuu baray nebigu ayaa nabigu maalinta dambe khudba intuu istaagay mimbarka ayuu yidhi salluu kamaa ra'aytumni usalli waa salaaddii eeg markuu ficliyan u baray oo uu salaaddii dadka ka bixiyey oo wakti salaad kastaba waktigay soo gelayso waktiga ugu horeeya ayuu maalinta hore ka tujiyey maalinta ku xigtana waktiga ugu dambeeyuu ka tujiyey markaasuu nebigu intuu hortooda soo istaagay buu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli waa salaaddii yacni waa tadbiiq camaliya weeye xajka markuu xajiyey ayuu nabigu yihi sala allahu calayhi waali wasalam khuduu canii manaasikakum manaasigtiinna yani xajka acmaashiisa iga qaata marka waxa weye nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabadu waxay kaga soo qaadeen shareecada sidii nebiga ay ku arkeen yani xagga iyo xagga umaysan dhaafin ziyaadana kuma darin nusqaana yani ziyaadana kuma darin waxna kamaysan nusqaamin marka waxa weeyaan mawduucayga baan ku soo noqonaya almuhim kitaabkan marka waxaa loo qoray waxa weeyaan waa alfiqhu lakbar qofku inuu fahmo shareecada waxa ugu sii muhiimsan oo ah caqiidada waa caqiidadii weeyaan qofkana waxa haddii caqiidadu u hagaagto masaa-isha fiqiyaadkuna waa u hagaagayaan laakiin qofka haddii caqiidadu ay ka khaldanto waxa kaletana waxa weye waa haba'an manhuuran qofku mubtadic buu noqonaya mubtadicadana waxa ugu filan daraaro iyo foolxumo waxa ugu filan maalinta qiyaamaha marka nebigu xawdkiisa uu dul istaago oo ummaddiisa uu ku sugayo xawdku waxa weeyaan nebiga qofka ka caba de waxa weyaan mar dambeete ma haraadayo jannadiibuuna maarata maarata uu gelaya wixii ka dambeeya nebigu marka wuxuu arki doonaa afwaaj dad aad u fara badan oo ummaddiisa ka mid ah oo ummaddii calaamadeeda ay ka muuqato oo markay xawdkii ku soo dhow yihiin ayaa dhinaca bidixda looga dabaalaya nebiga bidixdiisa ayaa looga dabaalaya waa laga weecinaya markaasaa nebigu wuxuu odhan doonaa allaahuma ummatii ummatii ilaahu kuwaana waa ummaddayda ilaahu naarta ka soo celi ma laga yeelayaa nebigu laga yeeli maayo waayo callaamu lguyuub ilaahay baa ah nebiga intii heybka uu ka ogaa waa uu soo sheegay heybka o dhanna nebiga looma sheegin waxyaalahan loo sheegayna tan baa ka mid ah marka waxa weeye marka laga dabaalo loo diido inay xawdka ka cabaan nebigu muxuu leeyahay nebigu habaaraya wuxuu leeyahay suxqan lahum suxqan lahum suxqan lahum naarta allow ku fogee naarta allow ku fogee naarta allow ku fogee haadaa ma'aalu ahli lbidac dadka nebiga sunnadiisa ka weecday meeshaasaa u dambaysa waa meel xun baa u dambaysa marka qofka muslimkaana waajibkiisu waxa weye inta cumriga yar oo ilaahay uu siiyey inuu iska saxo muctaqadkiisa masaa-ishiisa caqiidada iyo masaa-isha fikiyaadka iyo akhlaaqiyaadka waxa uu ilaahay ku caabudayo qofku inuu iska saxo waajib bay ku tahay hadduu ka xumaado gurigana asaas buu ku taagan yahay masjidku asaas buu ku taagan yahay asaaska uu ku taagan yahay hadday taho meel ay tahay cusbada ku badan tahay si sahlan baa gurigaas usoo dumaya laakiin markii asaaskiisa la qutumiyo si fiican loo xiro sabadiisa loo xojiyo waxa waxaa laga yaabaa sanawaad cadiida inuu taagnaado kadalika qofka muslimka ah haddii caqiidadu u hagaagto waxyaalaha kaletana way u hagaagayaan marka waxa weeyaan nebigu wuxuu yii man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilahay khayr ula doono rag iyo dumarba waa qofka diinka u fahamsiiye wey maxaa marka faqiih la yidhaahdaa faqiih man ilfaqiih maadaama aanu sheegnay qofka yani alfiqhu fi ddiini iyo altacalumu bilcilm inay laba kala tahay oo barashada muslima gaalaba loo siman yahay laakiin alfiqhu fi ddiin waa waxa weeyaan waa qofki ilahay jecel yahay qofki ilaahay jecel yahay ayaa ilahay diinka fahamsiinaya yani nebigu khayr oo dhan muxuu ku soo ururiyey alfiqhu fi ddiin yani waxa weeyaan waa sacaadat dunya sacaadat dunyaa waalaakhira qofka ilahay diinka uu fahamsiiyey waa qofka diinka wax ka bartay oo inta uu ka bartay ku dhaqmay sidaasna ilahay kula kulmay qofkaas waa qof guulaystay wey waa qof guulaystay marka faqiih maxaa la yidhahdaa marka inaan isweydiino wey faqiih culimadaa sharaxday caalim ka mid a culimmada taabiciinta oo la yidhaahdo la yidhahdo wahb ibnu munabih xadiidka waa u sharx maxaa faqiih la yidhahda wuxuu yihi alfaqiihu alcafiifu alzaahidu almutamasiku bisunna ulaaئika atbaacu اlأnbiyaaءi fi kuli zamaan faqiih markii faqiih la yidhaahdo waxa weeyaan waa qofka cafiifka rag iyo dumarba cafiif waxaa la yidhahdaa qofka waxyaalaha muxaramaadka ka fogaaday ama ha noqdo kufrigii ama zinadii ama qatlulmuslim ama xoolaha muslimiintu xaq la-aan lagu qaato waxyaalihii muxaramaadka o dhan buu ka fogaaday intaa kuma simane waxyaalihii yani mutashaabihaadka ahaa mushtabihaadka ah baan dhihi lahaa oo shubhadu ay ku jirtay maxalaalba ma xaaraanba aadan kala garanayn ayadana wuu ka fogaanaya waa qofka alwarica la yidhaahdo aad iyo aad xalaal mirashada ugu dadaala alfaqiihu alcafiif waa wasfiga ugu horeeya u leya tilmaanta ugu horreeya uu leeyaha wey azaahid yani azaahidu fi dunya adduunyadan aan ka daba dhicin yani adduunyada intii ilaahay ka siiyey ayuu ku qanacsan yahay haddii ilahay wax badan ka siiyan ilahay uga shukrinaya hadduu in yar ilaahay siiyana intaasu ilaahay uga mahadinaya khalaas yani waxa weye intii ilaahay kuu qoray xagga iyo xagga u dhaafi maysid azaahidu fi dunya addunyadii kama daba dhicin almutamasiku bisunna waa midka sunnada nebiga haysta cilman wa camalan cilman wa camalan muxuu yidhi ulaaئika atbaacu اlanbiyaai fi kuli zamaan saddexdaa tilmaamood kuwa leh oo muxuu yahay maxay tahay tilmaanta horeyso waxa way alcafiif aلzaahid almutamasiku biاsunna saddexdaa tilmaamood qofka haysta ayaa waxaa lo odhanaya hada faqiih annaku laakiin waxaan u naqaanaa badankeennu faqiih qofkii laba kitaab loo laqbeeyo waxa l hada faqiih hada caalim laa faqiih waxaa la yidhahdaa ama cilmigiisu ha bato ama ha yaraado saddexdaa tilmaamood qofka iska leh tilmaanta horeysa waxa weeyaan alwarc الzaahi alcafiifu الzaahidu almutamasiku bالsunna ulaaئika atbaacu اlanbiyaai fi kuli zamaan marka waxa weeye kitaabka aan akrinayno markaan warkii soo koobno waa alfiqhu اlakbar fiqiga waxa weeyaan shaki ma leh axkaamta fiqiga in la akhristo fiqigii bay ka mid tahay lakin fiqhu اlakbar hada huwa waa fiqhu اlakbar marka waxa weye kitaabkan waa mawduucaas ayuu sharxayaa mawduucaas buu sharxayaa muctaqadu ahli الsunnati waاljamaaca ahlu الsunna waljamaca maxay maa maxaa la yidhahdaa dad badan baa laga yaabaa ahlu الsunna waljamaca aragti gooni inay ka haystaan ahlu الsunna waاljamaaca waa laba magac oo isdul yaalla isdul saaran weeye ahlu sunna markii la yidhaahdo waxa weeyaan aلsunna waa dariiqaةu muxamadi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waa nebi moxamed waddadii uu qaaday waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tatabicuu subl fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun yacni ahlu sunna marka la yidhaahdo wa ahlu dariiqati nabiyi sala allahu calayh wasalam waddadii nebigu qaaday cidda qaaday oo aayaddaas ay sheegayso wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subul aayaddaas markay soo degtay aayadaha waxay ka mid tahay nebigu ficliyan uu sharxay wuxuu yidhi wa ana hada siraatii mustaqiima marka ilaahay uu leeyahay waddaa nebigu sidaa u jex waddo dheer baa sidaa nebigu u jexo toosan waddo mustaqiim ah oo ilaahay uu amray qof kastoo muslim waddadaa inuusan ka weecan waddooyin widwid ah oo dhinaca bidixii dhinaca midigta kaga baxayana nebigu waa u jeexay sidaabuu u jexjeexay nebigu marka wuxuu yidhi nebigu waddadaa toosani oo ilaahay nagu amray inaanu qaadno waa kitaabkii iyo sunnadii waa islaamkii xaq aha wey oo bidaayadiisa iyo nihayadiisa la garanayo nacam waddooyinkaa ka weecanaya oo ilaahay uu ka digaya uu leeyahy walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih waddo kastoo ka midaba shaydaan baa taagan oo ku odhanaya war waddadaa dheeroo lagugu yeerayo hanas yahraad baa ka sokeeya ku soo wiica waddadan dhow waddadan dhow baa khayrka ka helaysaa waa waxa weye duruqu ahlilbidac shaydaankaa taagan qofkii oo gacan dadka u gacan haadinaya qofkii ajiiba naartu geynaya walciyaadu billaah marka waxa weeyaan sunnada waa safiinatu najaah waa safiinatu najaah waddada nebiga xagga iyo xagga qofkan kaga weecan nihayadeedu maxay tahay waa mardaat ullaahi wa dukhuul janna in aa ilaahay uu kaa raali noqdo intaad adduunka joogtid aakhirana jannadii aad geshid weeye yani waxa weye waa waddadii nebiga ahlu sunna maxaan ku sheegnay waa ahlu ariiqati nabiyi sala allahu calayh wasalam aljamaaca maxay tahay waa saxaabadii rasuulka haddii aljamaaca maqashid waa saxaabadii rasuulka matalaya saxaabadii rasuulka waddaday qaadeen oo ayagu ay nebiga ka soo naqliyeen cilman wa camalan markii labadaa magac lasu keeno muxuu noqonayaa ahlu sunnati waljamaca u noqonaya waxaa la mid ah ahlulxadiid waxaa la mid ah firqatu naajiya firqatu naajiya iyo aaa'ifa almansuura maxaa laga soo qaatay iyo ahlulxadiid xadiidka haddaan akrinayna akhirkiisa laga soo qaatay culamadu ay ka soo qaateen nebigu muxuu yidhi man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin wainama ana qaasimu wallahu yucطi walan tazaala hadihi اlummatu qaa'imata calى amriha laa yaduruhum man khaalafahum xata yaأtiya amr اllah xadiidkan qeybta u dambaysa waa manqaba lihadihi اlumma yani ummatu muxamed ee saalikiinta nebiga waddadiisa qaaday ayay bishaaro u tahay oo nebigu wax uusan markaa aanan joogin ayuu nebigu ka hadlay oo ah yani xaqa nebiga lagu soo dejiyey ilaa ywmi اlqiyaama inuu baaqi noqonayo sunada nebigu inay baaqi noqonayso walow dadka mutamasikiinta ahayba oo haysta ku dhaqmayaaba ha yaraadeen hadday rabaan waxaa laga yaaba bilaadda qaarkood qof in laga helo ama laba qof in laga helo ama inaan laga helinba laakiin ma dhacayso ilaa yowmi alqiyaama sunnadii nebiga dariiqii nebiga ee xaq ahaa in laga wada qaado ummaddo dhan laga wada murdiyo iyagoo muslimiina wax dhacaya ma ahan walidaalika xadiidka markii la weydiiyey a'immadii ahlu sunnaha waxay yidhaahdeen sida imaam axmed ibnu xambal haddaysan ahayn daa'ifada nebigu sheegayo ahlulxadiid ma garanayno ciday ciday yihiin ma garanayno yacni waxa weeyaan xadiidku wuxuu ka hadlaya waa ahluxadiid wa ahlu sunnati waljamaaca wa aaa'ifa almansuura alfirqatu naajiya alfirqatu naajiya maxaa laga qaatay waxaa laga qaatay xadiidka iftiraaq اlumma ee isaguna mutawaatirka ah xadiidka cabdillahi bni camr bni caas oo nebigu leehy salى اllahu alayh wasalam ina ahla اlkitaabayn iftaraquu calى اثnayn وsabciina firqa wasataftariqu hadihi اlumma calى ثalaaثin وsabciina mila kuluhaa fi الnaar ila waaxida kuluhaa fi الnaar ila waaxida hal mid un baad badbaadaysa ummadihii annaka naga horeeyey sida yahuud iyo nasaaro yani qolana waxay isku khilaafeen koob iyo toddobaatan qolana waxay isku khilaafeen labiyo toddobaatan ummaddayda wuxuu leeyahy ummaddayda marka nebigu leeyahay ummaddu laba istilaax bay leedahay in laga wado ummatu dacwa iyo in laga wado ummat lijaaba xadiidka hadda waxaa laga wada waa ummat lijaaba ummatu dacwa lagama wado kufaarti laga yani dacwada nebigu waa caam muslima gaalaba caam bay ku tahay lakin xadidku wuxuu ka hadlaya wasataftariqu hadihi اlumma markuu nebigu leeyahay waa ummat lijaaba ummaddii tiri laa ilaha ila اllah muxamedun rasuulu اllah ayaa waxay isku khilaafayaan saddex iyo toddobaatan kooxood kulligood ahlu naar bay noqonayaan markii koox laga reebo naari meel qabow ma leh saxaabaduna wax adduunkooda iyo aakhiradooda dani ugu jirto kamaysan aamusay nebiga waa weydiiyeen wax kasta nebiga way weydiiyeen nebigu marka waxay ku yidhaahdeen markii nebigu yidhi labiiyo toddobaatan ba ahlu naar ah hal mid unbaa badbaadaysa markii nebigu yidhi waxay yidhaahdeen man hiya yaa rasuul allah midda naajiyadaha badbaadaysa waayo nebigu wuxuu yidhi man kaana calى mili ma ana calayhi اlyowma waasxaabii aniga iyo saxaabadaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo ah altamasuku biاlkitaabi wasunna taas ciddii ku sugnaata kaina mankaan cidduu raba ha noqo rag iyo dumar cidduu raba ha ahaado qofkaas way qofka badbaadaya marka alfirqa naajiya halkaas laga keen xadidkaas ka soo qaateen aldaa'ifa almansurna xadiidka hore ka soo qaateen ahluxadiid waljamaacana waan sheegnay oo haddii ahluxadiid haddii la yidhahdo ahlu sunna waa ahlu ariiqati الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam aljamaca haddii la yihahdana waa saxaabadii rasuulka iyo ciddii wadada ku raacday waddadooda ku raacday waana midda ilahay uu ku leeyahay wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhum yacni dadkii saabiqiinta ahaa oo abubakr uu hogaamiye u yahay oo ka kooban muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriintu waa dadkii ka soo haajiray maka iyo dawaaxideeda iyo aqdaarta kaleeto oo madiine usoo haajiray nebiga usoo haajiray xaggiisa iyo ansaartii soo dhoweysay oo ka koobnayd aws iyo khasraj ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay waa ka raali noqday ayaguna ilahay bay ka raali noqdeen waladiina tabachum biixsaanin kuwa ixsaanka ku raacya ugu horeeya taabiciintii atbaacu taabiciinta ilaa imatulhuda waa midda marka xadiidka nebigu ku leeyahay uu nebigu leeyahay khayru naasi qarniya uma aladiina yalownahum uma aladiina yalownahum marka waxa weeyaan manhajkaas waadixa ah baa kitaabku sharxaya manhajkaas kitaabku sharxaya aan marka u gudagolno kutubta kitaabkan la mid ihi aad iyo aad iyo aad bay u fara badan yihiin laakiin calaa dariiq adugu aan calaa dariiq alikhtisaar dhowr kitaab baan sheegaya si aan loo odran maxay tahay kitaabkan caqiidada ah kutubta caqiidada sababta ay culummadu waalifeen waan sheegnay waa markii ahlu bidca ay soo baxeen ayay waxay ku kala tamyiizinayeen waddadii nebiga iyo daruq ahli dalaala bay ku kala tamyiizinayeen oo waddadii nebigay sugayeen sala allahu calayh waalih wasalam sida kitaabkan oo kaleeto walidaalika sharxu sunna waa sharxu muctaqadi ahli sunnati waljamaaca waxaa ka mid ah shiikha watigii wakhtigii shiikhu uu kitaabkan alifayay culimmadii kutubta aliftay waxaa ka mid ahaa alimaamu axmed kitaab layahay asunna ayuu leeyahay waxaa ka mid ah kitaab layahay asunna lilkhalaal asunna waxaan dhihi laha asunna licabdillahi bni axmed waxaa ka mid ah asunna lilkhalaal waxaa ka mid ah kitaabka khalqu afcaal اcibaad saddexdaa kitaabba waa mabuuc saddexdu waa mabuuc yani khalqu afcaal اcibaad alimaam اlbukhaari baa iska leh imaam اlbukhaari qof kasta wuu maqlay waa saaxibu kitaabi saxiix kitaabka kutubta axaadiista ugu saxiixsan shiikha qoray kitaab caqiidaho mowduucan oo kaleeto ku saabsan ayuu leeyahy asaguna waxa weeyaan waa mabuuc waxaa ka mid ah imaam اlama muxamed ibn isxaaq ibn khusayma wuxuu qoray kitaab atawxiid waxay isku dabaqan yihin imam buhaari bay isku dabaqan yihiin imaam bukhaari iyo imaam muslim ayay isku dabaqan yihiin ayib waxaa ka mida kitaabka le ashariica liabi bakr alajuri asaguna waa madbuuc waxaa ka mida kitaabka la yihahdo sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunati waljamaca liabilqasim ilalakaai waxaa ka mid ah alxuja calaa taarik almaxija sheikha la yihahdo nasru almaqdisi wuxuu ka mid yahay culamada shaaficiyada waxaa ka mid ah kitaabka la yihahdo alraddu cala aljahmiya lidarami liabi cuhmaan addarimi kitaabkiisa kaleeto la yihahdo annaqdu calaa bishri almarisi asagana daarimi baa iska leh kitaabka tobnaad waxa weeye alraddu cala aljahmiyati waazanaadiqa imaam axmed ibnu xambal baa iska leh waxaa ka mid a kitaabka la yihahdo alxuja fi bayaani almaxaja waxaa iska waxaa iska leh abulqaasim sheikha la yihahdo qawaamu sunna atamiimi nacam waxaa iska le waxaa ka mid a kitaabka la yidhaahdo atabsir fi macaalim اddiin ibnu jariir طabari ayaa leh waa kitaab asaguna madbuuca waa kitaabka tafaasiirta ugu sareysa tafsiirka shiikha tafaasiirta qur-aanka laga qoray tafsiirka ugu muhiimsan oo ugu maaratay ugu sareeya waa tafsiirka ibnu jariir طabari waa shiikha iskale baa kitaabka laba kitaabkaa qoray sidoo kaleeta wuxuu qoray risaalo yaroo kooban oo risaaladan oo kaleeta oo layahay sariixu sunna marka shiikha waxay isku dabaqan yihiin culimadii haddi aanu soo sheegaynay oo waxa weeyaan darimi iyo imaam اlbukhaari raggaas isku waqti yihin waa culimadii salafku ka mid yahay nacam waxaa ka mid ah kitabka la yihahdo ictiqaadu asxaabi اlxadiid abu bakr اismaaciili waxaa ka mid a kitaabka la yihahdo ictiqaadu asxaabi اlxadiid abu cuثmaan الsaabuni waxaa ka mid ah alintisaar alintisaar fi اraddi cala alqadariyati اlashraar waxaa shiikh culamada shaaficiyada ka mid ah oo la yahya alcimraani ayaa iskale kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo fiqiga shaaficiyada ah oo kitaab aad u weyna ilaa labaatan mujalad buu ku dhow yahan filayaa korka hadda kama hayan maarata ajzaadiisii inuu dhowr kolle dhowr iyo toban waa u dhaafay inuu labaatan ahaa baan umalaynayaa ama uu ku dhow yahay shiikha kitaabka askale baa baa alifay waxa uu ku magacaabay alintisaar fi raddi cala alqadariyati alashraar muctasiladuu ku radinaya iyo kulaabiyada ayuu ku radinaya waa kitaab saddex juzo waa matbuuc kitaabka marka uu qoray oo albayaan la yidhaahdo oo imaamu nawowi kutubtiisa fikiyaadka khilaafka masaisha khilaafka uu ku sharxo kutubta ictimaadada kitabkiisu ka mid yahay albayaan wuxuuna kitaabkaas albayaan uu sharxayaa kitaabka layahay almuhadab oo shiraazi buu sharxaya waa kitaab aad u weyn weeye nacam waxaa ka mid ah alibaana lisijzi abu wail isijzi nacam waxaa ka mid ah alraddu calaa man ankara alxarfa wasawt laftiisa waxaa iska leh abu wail isijzi waxaa ka mid ah qasidat raa'iya wa sharxuhaa waxaa iska leh sacd zanjani ilaa labaatan kitaab ku dhowaad baan sheegay sagaaliy toban kitaab baan sheegay aad iyo aad bayna u fara badan yihin kutubta madbuuca kuwooda madbuuca iyo kuwooda mafquudka haddii laisku dara aad bay u fara badan yihiin ha ahaatee kutubtaas aan sheegay mid iyo laba mooye waa culimmadii shaaficiyada mid iyo laba maahane inta hadda aan sheegay waa culimadii shaaficiyada waxaan laga yaabaa mujtamaceenna u abtirsanaya madhabka imaamu shaafici kutubtaas wax ka yar yani qof mid iyo labo ardadu inay ka maqleen mid iyo labo inay ka maqleen marka walaalayaal waxa weeyaan madhabkaas culimmada shiikhii shiikha ama looga horreeyey ama looga dambeeyey ayaa kitaabkan ku saabsan yahay marka waxa weeye maantay muqadamadaa baan ku gaabinayaa hada wabillahi towfiiq wsala allahuma wslama cala muxamadi wcala alihi wasaxbi waslm ajmaciin